waa tahay dhegeystayaal waxaan waraysi la yeelan doonaa sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimada diinta islaamka sidaad u aragtaa masaa'ibta ka socota maraykanka iyo etoobiya bismillahi alxamdulilah ilaah idin barakeeyo masaa'ibta ilaahay ku qabtay maraykanka ee gobolkii xagga dhaqaalaha iyo aflaamta iyo fasahaadka dadka muslimiinta laga fasahaadinahayay dabka iyo dabaylaha ilaahay ku salliday iyo etoobiya oo dhulgariirada soo noqnoqdeen ilahay baan uga mahadnaqaynaa oo iclaankan aan ka wada dhagaysanaynay dadka muslimiintaana ay wada arkahayaan ilaahay fadligii warbaahinta islaamigana ay usoo gudbinayso oo alfurqaan ay ka mid tahay ilahay khayrkiina ha badiye waxaan u aragnaa aaya min aayaati illaahi oo ilaahay uu ku qabtay cadowga gaalada ah oo ilaahay qur-aanku ku tilmaamay sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaqu min rabbi ilahay wuxuu leehay aayaadkeena waxaan ka tusinaynaa jiha kastaan uga keenaynaa hadda waxaa looga keenay in dhulkii lala giriiriyo waxaa looga keenay in deb kaymaha ka kacay in magaalooyinkoodii lagu baaba'shay waxaase aad u qiimi badan allah tabaaraka wa tacaala markuu yidhi ku dheh nebi maxamedow gaalada ilan caalamka maanta jihaad baa ka socda qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn waxaad tidhaahdaa gaaloy ma nala sugaysaan ilaa laba wanaagsan waxaan ahayn maad nala sugaysaan oo ah ima nasru wa ima shahaada haddaan muslimiin nahay in ilaahay guulna siiyo gaalana uu naga guulaysiiyo iyo in ilaahay shahaadana siiyo ilahay darsii noola dilo wax ka dhexeeya malah innagana gaalo labaan la sugaynaa waana mid ka mida midda maanta haysato wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabi min cindihi aw biaydiina gaalay waxaan idinla koranaynaa in ilaahay musiibo xaggiisa ka ahaatay in ilaahay uu idinku qabto ama gacmahanada inuu ilahay idinku cadaabo haddana waa musiibadii ilaahay u ballanqaaday oo ilaahayna uu ku qabtay waxaan hadda warbaahintu ay soo tabinaysaa hadal uu adeegsaday taraamkan hadda la doortay oo ah qaso jaxiimo ayaan dhadhansiinahayaa ilan waa ahlu kitaab wey nimankan yuhuudda ah saas daraaddeedabaa jaxiiman dhadhansiinahayaa buu yidhi sida uu hadlay weye jaxiimadina maanta waxay ka kacday californiya ka kacday caasimadii los angeles u ahaaday ayay ka kacday ilaahay fadligii khasaarahooduna ilaahay baaxaduu ka badiyey ilaahay baan uga mahadinaynaa imtixaanka cadowga ilaahay uu ku qabtay ilaahna hore u sheegay tabaaraka wa tacaala wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid wixii umam la halaagay ee annaga naga horreeyay dulmigay geysteen baa ilaahay u halaagay ummaddaynana ummatu moxamed kuwooda gaalada ah ee dulmiga hadda maanta ka socda khaza hal sano iyo saddex bilood bay u qasfinahayeen yahuud dhaqaalaha ugu badanna maraykana ku bixinaya gobolkaas weliba california waxaa leeyahay dhaqaalaha ugu badan nimanka bixinaya ayagay ahaayeen ninkaa james la yidhaa ee hadda shaashadahu laga soo daynahaya ee maraykanka ah ee waayeelka ah ee madax inta qabsadee ama kaagahaya ee dhahayo awood inaan leeyahay isu moodahaya laakiin awood maliya hantidayda mahay ku gubatay ku cabaadahay wuxuu ku faraxsanaay bilamsi alqariib duqaynta qise ka socota markii laga soo jeediyey in xabad heshiis lala sameeyo yahuudna wuxuu taageersanaa in qise la baaba'sho oo la xasuuqo oo guryahooda la gubo ilaahayna maanta guryihiisuu gubay allahu akbar ilaahay baan u mahadnaqaynaa tabaaraka wa tacaala ilaahay uga aargooyey walaalaheen qasa baryadooda iyo ducadooda dadka muslimiinta dunida muslimka ay u ducaynahayeenna ilaahana ajiibay aan u mahadnaqay allah tabaaraka wa tacaala ilaaha cadowgeyna ka aargoostaana u mahadnaqaynaa ilaahna waa noo sheegay falamaa aasafuuna intaqamnaa intaqamnaa minhum markayna annaga allaana murug geliyeen baan ka argoosannay oo fircoon iyo ilaahnimay sheegteen faraacinta maanta dunida joogtana markay isku dayeen inay muslimiintii dhibaateeyaan oo ilmaha iyo naagaha iyo abriyada la baabi'inahayo hal sano iyo saddex bilood bay gubahayeen walaalaheen qasa lixda saacadoodoo ugu horraysay baa ilaahay gubay waxaa la tilmaamay inta dhul baaxada ee dabka uu gaaray waxaa lagu tilmaamay soddon iyo afar kun oo fiid oo dhul ah inuu baaba'shay debka asaga ah ilaahay fadligii allaan uga mahadinaynaa waxaa kaloo lagu tilmaamay toban kun oo guri oo dhismo ah inay meeshii ku burburto ku baaba'day ilaahay baan uga mahadinaynaa nimcadaas qaaliga cadowga ilaahay dhexal siiyey waxaa kaloo la tilmaamay boqol mayl markii ina saacaddiiba markii hore uu jarahaya haddase laakiin boqol iyo konton ilaa boqol iyo lixdan kilomitr inuu halkii saacba uu jarahayo waa wax la gaari kara maa dhul aad u fog oo masaafadiisa ay dheer tahay weeye dhulka intaas la eg ee ilaahay cadowga uu debka kaga qabadsiiyey allah tabaaraka wa tacaala xagga beeraha marka laga hadlaayo waxaa la taqriir ahaan la soo gudbiyey dhulka inuu gubay kaymaha iyo dhulka beerta ay beeran jireen afar iyo toban kun boqol iyo lixdan hektar oo dhul ah inuu jaray ama uu cunay debkiina uu baaba'shay ilaahay fadligii inta ku qbaro kacday ee california ka qaxday waxaa lagu tilmaamay boqol iyo siddeetan kun oo qofood hadda dhimashada ilaa toban iyo kow way maraysaahoo way baxsanahayaan cagahay ku baxsanahayaan waa cararahayaan waa fakanahayaan cadowga ilaahay saacaddiiba dhul badan baa ilaahay jarahaya tabaaraka wa tacaala ilaahay baana mahaddaas iska leh cadowgiina jebiyey sheekh cabdeli xogihii ugu dambeeyey waa la socotay xitaa muuqaalo laga soo qaaday ayaa daawatay muuqaaladii laga soo qaaday dalka maraykanka gaar ahaan goobaha ay dabka ka socdaan maxaa kaaga baxaa bismi llah alxamdulilah wallaahi muuqaaladaan aragnay cadowga in ilaahay jalla wacalaa uu nooga argooyey wixii aad aragteen ee qasfe ka dhacahay walaalaheen qasana ku dhacahay ee cawaya maalin duqayn lagu waday ilaahay fadligii in cadowgii ilaahay diyaaradahoodiina ay wax u qaban waayeen dadamisyadoodii ay wax tari waayeen awooddayna wax ka badana meesha ka socda bay dheheen waxaan tabar u hayna ma aha sababtoo ah boqol iyo konton kilomitr haddiiba saacaddiiba uu dabka jarahayo dabkiina oo uuro intuu cirka isku shareecaadkaba uu gaaray oo diyaarad hawada soo geli kartaba aysan jirin meelihii uu marana hadda aan iclaanka ka aragnay sidii qaza lesbarbardhigahaya qaza iyo waxaa lesbarbardhigahayaa california maanta say u taalo waana waxa ilaahay ku baaba'sha afar maalin gudahood ilaahay jalla wacalaa hadalkii uu taraam adeegsado ah jaxiiman dhanansiinahayaa jaxiimadii ayaga ilaahay ku qabtay ilaahay baan u mahadnaqaynaa muuqaalada la arkana waa muuqaalo annaga haddaan muslimiin nahay aan ku faraxsannahay qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu waxaan leenahay sidaas ilaahay nooga qabtay ilaahay musiibadiisana la sugaynaa dhankanna ow biaydiyana la sugaynaa gacmahanada inaan gaalo ku ciqaabnana waa la sugaynaa bariga afrika ha noqoto ilaa falastiina qalbigayna jira insha allahu tacaala maraykanka tiknolojiyadiisa iyo awooddiisa way xakameyn waayeen musiibadan miyaysan ku qos qaadanaynin sheekh cabdiweli bismillahi alxamdulilah nacam waxaa yeelay waxay dhaheen ma og tahay wa qaaluu man ashaddu minaa quwa ummadihii horaa sheegta saas markaasaa loo sheega walam yarob ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyaysan arkaynin baa layidhi ilaah ayaga abuuray inuu yahay mid ka awood badan nacam ilaahay baa ka awood badan teknolojiaan ku hormarnay iyo ilbax iyo horumarnaan gaarnay iyo dhaqaalaan haysannaa iyo waxbaan iska difaacaynaa iyo ninka hadda jeemis la dhahaya gaalka ahaa ee ku jeejeesaya walaalaheen reer falastiin wuxuu yidhi ma u maleyhayn uu yidhi awood intaan ka badanaad leedahaan islahaa laakiin awooddii eber meelcilaa soo istaaga isagoo madaxa haysto dhafoorka haysta gaal cereystoo gaala weeye wuxuuna la dhafakaarsan yahay imtixaanka meesha ilaahay jalla wacalaa uu ku sallida cadowga gaalada ah marka awoodda ay sheeganahayaan iyo horumarka ay gaareen waxaa ka sarraysa awoodda ilaahay baa ka sarraysa waa gartay ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegaysanaya bismillahi alxamdulilah waxaan ugu baaqahayaa awooddanada saddex shay weyn nebiguna uu sheegay xadiiska sunanta ku sugan wuxuu nebigu sheegay jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalo la dagaalama naftiina kula dagaalama oo ragga maanta suquurta jooga ee cadowga dafciga u ah ee magaalooyinka walaayaadka islaamiga ee amniga iyo ammaanka aan ku haysanno ragga nafta horay ee saaxada jooga ilahay ha barakayaan leenahay ilaahayna jalla wacalaa ribaadkooda iyo ajirkooda weyn ilaahay ha ziyaadiyo naftaas waa lagu dagaalamaa maalkana waa lagu dagaalamaaho oo naf iyo maal waa laysbarbardhigaa marka shareecada laga hadlahayo dadka dhaqaalaha lehna dhaqaalahooda diinka allah ku bixiyaan haddii kale gaalaha ka baadayso carabkana inay ka dagaalamaan dadka muslimiintaan ugu baaqahayaa oo aadan marnaba ducada ka gaabinin aad baana ugu faraxsannahay gaala maanta waxa ku dhacay iyo haziimada ilaahay jalla wacalaa california iyo los angeles oo caasimadda california ahayd ilaahay uu ku sallido gobollo kaleo horlana allaha gaarsiiyaan leenna debkoodana allaha u siyaadiyaan leenna ilaahayna jalla wacalaa murugtooda gaala ha badiyo fikir iyo walbahaarna allaha ku rido baytulmaqdisna walaalaheen falastiin allah u furo ilaahay jalla wacalaa jarxigooda ha shaafiyo gaajada iyo xisaarkana allah ka fiida allah ka fiidi kare annagana micigoodan nahay waana u soo soconnaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala hal jasadaan isku nahay